Dhismaha masjidka Al-Mubaarak ee degmada Gaalkacyo ayaa dhismo hore kaasoo u baahan dayactir. Masjidka Al-Mubaarak ayaa muhiimad weyn u leh bulshada degmada iyo dadka Soomaaliyeed. Guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka Al-Mubaarak ee degmada Gaalkacyo ayaa ka waramaya dhismaha masjidka iyagoo walaalaha khayrka jecel ka codsaday inay ka qayb qaataan dhismaha masjidka.
lixdan iyo siddeed sano inuu dhisan yahay ka hor u dhisnaa raggii joogi jiray waddanka joogi jiray waxay yidhaahdeen masaajidkan la yidhaahdo masaajidkan hadda waxa waxaa magacaaba almasjid mubaarak baa masjid mubaarak baa loo yaqaana laakiin maxaa wadaha loo aqooni jiray militariga loo yaqaana ugu hore militariga soomaaliya wuxuu dhisan yahay oo dhisnaa uu dhisan yahay lixdan iyo siddeed sano ka hor waa dhisnaa masaajidkaas waa masaajid qadiim ah waa masaajid qaali ah masaajid ilaahay oo horeeyo weeyaan marka masaajidkan wuxuu ku yaalaa magaalada bartankeeda ku yaalaa waa masaajidka qadiimka jumcadaa lagu tukadaa diintaa lagu bartaa mar kasta waa furan yahay ujeedaa xil kasta masaajidku waa xil masaajid furan weeyaan masaajid la xidhan ma aha midna inayn wax badan ka noolayn baan u malaynayaa dadka gaalkacyo joogaa waa yaqaaniin masaajidkii militariga la oran jiray xilligii talyaanigu joogaa la dhisay masaajidyadii magaalada gaalkacyood ugu horreeyuu ka mid yahay wuxuu kaloo ka mid yahay masaajidyada ku yaal meesha ugu boboleeshinka badan guryaha ku heeraaran hal masaajido ay ku heeraaran yihiin waa yaryahay meelo badan buu ka dumay meelo badan baa laga dayactiro roobkii roob u dambeeyey anugu gudihiisaan ku joogay markuun lagu bilaabmay aayir masaajidkaaga cabaaraad iska joogtid baan ku yiri waddanka roob ka kacayo waxaan odhanayaa ha laga soo qayb qaato masaajidka haddaan soo qaymeeyey oo aan soo naqshadeeyey waxaan ku qaymaynay laba qaybood baan ka dhignay qayb sare iyo qayb hoose dabakayna ilaa boqol iyo toddobaatan kunbuu ku kacayaa aas-aaskiis hoose oo la soo kacinay ilaa soddon ilaa afartan intuu dhaxaysa ku kacaysaa waa aasaaskiisa ilaa kan kale ilaa ka koobaad wuxuu ku kacayaa sagaashan iyo lix kun cabirkiisuna wuxuu ka kooban yahay labaatan labaatanuu ka kooban yahay uu qaybtii weliba weesada oo u dheer tahay iyo moqolkii dugsiga iyo soolayaasha ku yaaleen ay ka gooni yihiin inta masaajidku fadhiisanaya waa labaatan labaatana masjidka almubaarig ee degmada gaalkacyo ayaa la dhisay siddeetan iyo lix sano ka hor balse hadda burburay isagoo u baahan dayactir